السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة أذاكني baabu hubuuti اlqisaasi qisaasta sugnaanshaha ay sugnaanaysa baabkeedii weeye fi lqatli dilkii bilxajari dhagax wax lagu dilayay iyo wagayrihi dhagaxa gayrkii oo min almuxadadaati waxyaalaha af ay wax ku gooyaan oo dee ay dhiig kuba keenaan leh iyo almusaqalaati waxyaalaha culusee culayskooda iyo siqalkooda wax ku dilaya waqatla rajuli ninka dilitaankiisii bilmar'ati haweenaydii loo dilayo hadduu haweenay dilo bal dilkii loo dilayay taas buu baabkeeda yahay oo bal baabku wuxuu baabaysan horta waa qisaasta oo ilaahay baa yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulilaalbaab e qisaas baa idinka idin nolol baa idinkuba sugan qisaastii dee naftii in haddii ama ruuxii dee waxa weeyaan naftii naf looga dilayana waata qur-aanka iyo umuuro kaleba ay nooguba sugan yihiin marka haddaba bal qisaastii qisaasna waxay ka dhigan tahay in ruuxa waxan uu ruuxan kuba sameeyey wax lamidoo lagu sameeyo si u galay oo kaleo loo galo taas markaa dil yimaada ama dil waxaan gaadhsiisnayn oo dee meelihii ay qisaastu kaba iman jirtay haddaba inay jidaysan tahay weeye qisaastii ruuxa waxaan lagu dilay hadduu wax xaddiisa iyo afkiisa wax ku dilaya yahay iyo hadduu wax culayskiisa wax ku dilaya yahayba in qisaas ay ka imanayso kol hadduu camdi waxan ugu sameeyey rag iyo dumarna dee waa naf iyo naf marka ninkii hadduu haweenay dilo waa camdi uu dilo waa loo qisaasaya taasna baabkeedii wey xdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر واللفظ لبن المثنى qال xdثna محamed بن جعفر qال xdثna شعبة عن هiشhام بن زaيد عن أنس بن مالك أن يhوdيا سندku waa dadkii aynu horeynuu soo wada aragnay labada محamed ee uhoreeyaana waa laba noodee inagu soo noqnoqdo iyagoo san u wada socdana marar kala duwan ama in badan aan soo aragnay raggan kutubta lixda ama umuhaad kalena dhammaanba sheekh bay u wada yihiin oo ee kollay ragga aada inoogu soo noqnoqda raggaa ee sadde lixdoodaba u wada sheekha labadoodan iyo in abulcalaa ama abu kurayb baan u jeedaa abu kurayb alhamdani iyo camr bni cali alfallaas iyo waa dad inaguba soo noqdo nasr bni cali aljahdam iyo waa ragga inaguba badan dee ragga qaarkood mala riwaayadooda aada san raggani u badan yihin uma badne bal habeen aan caaw ahayn baanan sagaalkaba sheegi doonaa laakiin laba ninoo kaloo la raaciyaa jirta adigu nin to tobnaad baa jiro bukhaari inuu ka wariyey riwaayadiisa isku khilaafsan yihine laakiin laba ninoo inagu soo noqnoqda oo mid waa qutaybat bnu saciid ninkan qutayba kitaabka aada ugu badan marka la eego muslim tirmidina waa sheekha ugu badanba sheekhada wax kaba wariyo ninkaas oo kale lixda kitaabba waa ku sugan yahay ee ibnu maaja baa waasida kaga wariya macnaa ibnu maaja nin baa udhexeeyo toos baanu uga warin shantooda kale waasida la-aan bay kaga wariyaano walow raggiiba dee uu markaa yahay ibnu maaja baa isaga ka dhiman oo waasida ah walow lixdii uu ku wada sugan yahay cabaas ibnu cabdilcadiim alcambari isaguna walow ay lixdoodu ka wada wariyeen bukhaari baa tacliiq leh oo tacliiqaadka kaga wariyay axaadiisan usuusha ee musnadaadka aan ka warin oo saasaanay tirada looguba darine labadaa mine kalena waa rag kaba baxsan raggan sagaalka ah bal habeen baan insha allah maca kaa tobnaad iyo guud ahaan iyo culimada qaarkood oo nadmiyey nadmi kuba nadmiyey intooda habeen aan caaw ahayn baan insha allahu tacaala haddii rabbi dhib yareeyo aan sheegi doonaa hishaam ibnu zaydkan anas ibnu malik ka warinayaana waa xafiidkiisii waa hishaam ibnu zayd ibnu anas ibnu malik horaanaynu kitaabka ugu soo aragno waa sigaara taabiciin waa taabiciinta raggii ugu yaryaraayo waa kan awowgii soo gaadhay oo dee asxaabtii basro ninkuba dhinta ugu dambeeyey si guudna dee waxaa ka dambeeya waa midharh yaroo kooban oon suxbadiisoo kale lahayn ayuunbaaba kaba dambeeyey haddee waxa ka dambeeyaaba yihiin suxbadiisoo kalena may lahayn ba anas ibnu malik boqol uu dhaafay bal haddaba hishaam ibnu zaydkani waa zaydka in anas ibni malika kitaabkana waa inoo horeeyey caawa inooguma horeyso wuxuu uhi anas ibnu malik ana yahuudiya nin yahuudiya ayaa qatala dilay jaariyatan jaariyo ayuu dilay jaariyada kollay hore inuu soo maro dee inantu intaanay qaangaadhina tii xorrad ahayd waa la yidhaah ama marka amal iyo addoon loo jeedo iyada maaha yari uune ta yar iyo ta weynba jaariyo markay ama tahay xadiidkana magaceediina laynooma soo naqlin ixtimaalkuna waa jira inay jaariyadan ama iyo addoon loogaba jeedo ee ansaar marka leeyahiyo ansaar bay ahaydna dee waa mawaalidoodii ciddan u dacweyeysayna waa ehelkeedii ama dee ay kaba dhimatay mawlaa u ahaa iyo inay inan yaro oon weli qaan gaadhin oo laakiin xoraba ay ahayd oo ansaara labadaba ixtimaalku laftigii baa keenaya wax inoo caddaynayo inoo kala saarayaana ma jiraan ama dee wax kuba yimi iyaday tasriix ahaan ama tasriixaan jaanib la caddaynayo haddaba calaa awdaaxin lahaa awdaax waa jamcu wadax waana nooc xullida kaba mid ahaa iyadoo caddaan lahayd oo fida laga samayn jiray waa xulli bay ahayd fido ahaydun taas calaadna bimacnaa ba weeyaanoo waa bisababi awdaaxin laha waayo waxaan uu ka dhacayay uu ka qaatayba awdaaxdii deetuu dilay oo dee wuxuu iskuba darsaday waxaan uu iyadii kaba qaaday ee ka xoogay iyo inuu dilayba markaa qatala waa dilay jaariyatan jaariye ayuu dilay calaa awdaaxin laha bisababi awdaaxin laha awdaax iyada u sugnayd oo uu kaba qaadayay uu ka qaadanayay ayuu kuba dilay wuxuu ku dilay nawabatanoo faqatalaha waa dilay bixajarin dhagax laba dhagax buu dee adigu waa intuu dhagax u barkiyo mid kalena madaxa kaga dhufto sidaasuu ku dilay qaala anas baa wuxuu ihi fajii'a waxaa lala yimi biha inantii ama jaariyadii ila nabiyi ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam walxaal biha ramaqun iyadoo baqiyat ruux anaa naftuna ay kuba sii jirto weli in hadal saas ayaanay lahaanin be laakiin garashadii waxbaa baaqi ahaa ee waxaana way uba dhimatayba iyadoo baqiyatu ruuxun naftii weli aanay kaba bixin un baa la keenay hadal sidaasa may karahayni laakiin waxbay fahmaysay faqaala laha rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee dadkii lagu tuhmayey baa la tiriyo magacyadoodii la sheegayoo faqatalaki fulaanun mahebel baa ku dilay faashaarat way ishaartay bira'siha madaxeedii an laa macnaa madaxii bay lushay dhaqaajisay oo adigu wax dee laga fahmay inay leedahay meye hebel ima dirin uma qaala laha haaniyata mar labaad buu ku yidhi waa nin kalaa la magacaabay oo dadkii la tuhmayey ah faashaarat bira'siha anla anlaad waxay tafsiir u tahay ashaarat bira'sihaadi oo maaha inay ku hadashay eh madaxeedii bay dhaqdhaqaajisay ishaartay dee san inaguba marka maya la leeyahay ruuxu madaxa uu dee markaa dhaqaajiyo anlaa may bay tidhi uma sa'alaha haalisata mar saddexaad ayuu weydiiyo waa nin kale waayo sida riwaayada bukhaari aqatalaka fulan aqatalaka fulan aqatalaka fulan saas bay ahaydeen faqaalat nacam haa bay tidhi markii ninkii kale la magacaabo ninkaa yahuudigaa ayay tidhi haa wa ashaarat bira'siha ashaarat bira'siha anama marka inaguba haa leenayo ishaaradan la nimaadee dee iskaya wax machuuda ama bayna annaasba madaxeedii baanay ishaartay oo haadan ay tidhi waa madaxii bay dee si calaamo lagu garto inay taa sheegayso ooy haa leedahay bay la timi faqatalahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ninkii ayaa rasuulkii ilaahay dilay bayna xajarayni laba dhagax waa wixii uu kuba sameeyey mana aha dee iyada hadalkeedu in lagu dilay oo markay tidhi hebel baa i dilay iyada taa lagu dilay oo dee rasuulka ilaahay baaba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixa ah low yucda annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun dima'a qowmin wa amwaalahum dadka haddii sheegashadooda un wax lagu siinayo dad baa waxay sheegan lahayn dad dhiigyadoodii iyo xoolahoodii walaakin albayinatu cala almuddaci ruuxii baa muddacige laakiin waxaa inoo soo socdo ninkii waxani waa lows si aan qasaamadii kuba soo maray waa calaamo tuhmad keenayso ninkii mutaham buu noqday isagii baa la keenay isagii baa qirtay waana inoo soo socotaa inuu isagu qirtay waa qirashadiisii baa deeto lagula a lagu camal falo loo qisaaso wixii uu kuba sameeyey oo kale iyo sidii u dilay baa loo dilay riwaayaadkuna way inoo dambeeya inoo soo socdaan waxadaثanii yaحya بn xabib بn الxaarisiy qaala xadaثana khaalid yaعni بn الxaarisiy waxadaثana abu quraybin abu qurayb mحamed بn اcalaade bal laba ayaynu haynay ninkuna waa inoo sadexaynaya waana dadkii saddexdooduba badnaayo toba nin oo aan marka tirinay muqadimadii ama madkhalkii oo kale ayay kaba mid ahayn saddexooduba weliba aan sheegnay inta kita inta xadiis ama riwaayay kuba leeyihiin waa madkhalkii kolley waxay ahayd bay la tahay duruus ee muhima xagga fahamkan guud iyo tasawurka guud ee bal masalan muslimba dhowrkii dersi ee aynu bilowgii kitaabka qaadanin bal masalan moxamed markaa umaynaan qaadan sagaalka sheekh ahaan ee waa tobanka ugu badan riwaayo muslim kitaabkiisa taas baan sheegayna oon tirinayna wuxuu yihi marka abu qurayb xadaثana bnu idriisa waa cabdullahi bnu idriis kilaahumaa can shucbata kilaahumaana waa khaalid ibn اlxaaris iyo cabdullahi bnu idriis baa labadooduba shucbe ka wariyey shucbana waa kii sanadka hore inoogu sugnaayee moxamed ibnu jacfar kaba warinayay bihada isnaadi waa isnaadkiisa nimika aan kaba soo baxnay oo dee anas waxa u dhexeeya un xafiidkiisan hishaam ah naxwow xadiiskan iminkaan kaba soo baxnay mid lamid ah ama naxwigii ah wa fii xadiidi bni idriisa waxaa kuba sugnaa faradaka ra'sahu bayna xajarayni halka halkaa faqatalahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bayna xajarayni radaka uu burburiyey weeye waa dee ficilkii uu sameeyey mid lamid ah ayaa dee waa qisaastii baa tan mumaasaladii keenayse madaxiisii baa waxaa lagu burburiyeyba oo lagu dee waa dilkii habkiisa u dhacay waa habkii inanta uu dilay ama jaariyada laba dhagax dhexdood xadaثana cabd بن xumaydin qaala xadaثana cabdالرaزاq qaala akbarana macmar can ayuba can abi qilaabata can anasi anasun xadiidkii weeye qolooyinkii horeynu soo aragnoo dhami dariiqi ama sanadka way kaba baxeen xataa xafiidkiis hishaam oo abu qilaaba imaka anas kaba warinaya sanadkii horena nin taabici keliya inooguma sugnaa waa hishaam ibnu sayd oo sikaara taabiciin ahaa laakiin sanadkan laba taabici baa inoogu wada sugan waa ayuub iyo abu qilaaba ana rajula min alyahuudi ayaa qatala dilay jaariyata min alansaari calaa xuliyin lahaa waa tii halkii awdaax baan ku soo aragnay xuliduna dee waaba magac caam ah oo taasi haddaan nidhi waa nooc xuli oo fido ka samaysnaa tani waa magacii guud ee waxaa la iskuba qurxiyo aftiga xuliyinna waa jamaco mufradkiisu xalyun buu noqonayaa xalyun waa xaday aynu fadxino laamtana aan reebno oo see sadyunba sudiyun loogu jamciyo weeye sadyi waa dee khaasatan kaa dumarka ayaa sudiyun laguba jamciya wala asalku malaa dee fucuulun buu noqonaya yar iclaalla yimi baa tan kaba dhige oo dee imika tan haddaba waa xuli iyada u sugnayd ama dee lahaa liajri xuliyin lahaa ama bisababi xuliyin lahaa tan buu kaba qaadanayo markaasuu dilay uma alqaha wuxuu ku tuuray fi lqaliibi waa meel goof ahayd ama ceel ahayd buu kuba tuuro albi'r alcaadiya alqadiima taas baa qaliib uu yahay waradaka waanu burburiyey oo ra's madaxeedii bilxijaarati dhagxaan oo dee malaa intuu halkaa ku tuuro dhagaxaasna madaxa kala dhacay oo isiibay kuba dee markaa waa tan lagu soo qaaday markii dambe haba dhimatee fawqida ninkii markaas oo ayaa la qabtay markii dee iyada laga helay arrinkiisaas iyo inay tidhi ninkaasaa i dilay fautiya bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ninkii loola yimo loo keenay fa amara bihi wuxuu amray an yurjama in la rajmiyo rajmiga halkani waa ta aynu soo maray inay waa rajmi waaba dee laba dhagaxoo la isugu markaa isaga madaxiisii ama inta laba barkiyo laguba dhuftaa waa rajmi un haddii laguba soo tuuray markaa taasun baa macnuu yahay oo rajmigan aan hayna iyo radkiga iyo rabdiga inoo dambeeya iyo waxyaalahaasoo dhami waa isla wada macnoun oo wax keliya inoo tilmaamayaan oo wuxuu leeyahay halkan sharaxay uguba sugan laftina waa inoo dambeeyahay alfaadan waa macno keliyo ruuxii idaa wadica ra'su calىa xajarin warumiya bixajarin aakhar faqad rujima waqad rudda waqad rudika buu leeyahy haddii madaxiisii dhagaxinta saa loogu loo dhigo dhagax kale laguba dhufto lagu soo tuuro ama lagu dhufto rajmina waa dhaco faqad rujim dee rudbana way imanaysaayo waa burburintan ama taas madaxiisii lagu jebinaya halkaas radkhina waa taas waa isla wada macnuuna waa wax keliya una alfaadahan dee xadiidka inoogu soo dee kuba yimi xataa yamuuta ilaa faamara biha an yurjama xataa yamuuta farujima xataa maata waa la ridmiye ilaah kaba dhimanayay iyadii baa dhimatay وxadثnي isxاaq بن maنصuuri qال أخbarana محamed بن bkri qال أخbarana بن jurayji qال أخbaranii mcmr عan أyuba bhada الاسنaadi mثlه iبn jurayjna mcmar buu kaba wariyey xadiikan mcmarna ayub buu kaba warinaya isnaadkii ayubna waa kii hore mثlahuna waa lafdiga aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah وxadثna hdاb بن khاld qال xadثna hmam qال xadثna qtاadة عan أنس بن malik iminkana waa taabici saddexaad oo markii hore hishaam bansa iyo abu qilaaba iminkana waa qataada ibn ayub isagoo abu qilaabu kaba warinaye wuxuu yihi qataada can anas ibni malikin ana jaariyatan jaariyo ayaa wujida la helay ra'suha madaxeedii qad ruqba bayna xajarayni iyadoo lagu jebiyo oo lagu burburiyey laba dhagax dhexdood fasa'aluuhaa way weydiiyeenoo waxay dhahen man sanaca hada biki dee miyir baa lagu gaadhay oo ruuxan yaa kugu sameeyey fulanun hebel miya fulanun ma hebel a fulanun ma hebel oo iyadu mid kasta dee markaa mayay odhanaysay ama madaxay dee dhaqaajinaysay iyadoo ay le maya xataa dakaruu yahuudiyan ilaa ay hadal qaadeen oy sheegeen magacaabeen nin yahuudiya fa awma'at biraasiha madaxeedii bay ishaarta oo ay tidhi nacam qaalat nacamkiina waa taasoo waa ishaaradoonun faukida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay oo la keenay faaqara waa kan eeg u qartay isagaa qarto hadalkeedii un laguma dilin ee hadalkeedii uuna dee hadduu inkiro markiidha aniga ma aha waxa imaka halkan loo qisaaso ama loo dilaa may jireen ee uu qartay faamara bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa amray an yuradda ra'suhu bilxijaara waa sidii uu yeelay bal baabka xadiidkiisi waa inoo dhammaaday alfaadahan raddiga iyo radkiga iyo bal masalan rajmiga iyona waa macno keliya ayaan nidhi xadiidka umuuraha bal inoogu suganeen kaba qaadanaynaa waa ninku hadduu naag dilo in loo dilayo kol hadduu cabdi u dilay taasba weeye kollayna waxa markaa waa dee dadkii culimada ahaa ijmaacoodii weeye wax khilaafa jiraan halkan ictibaar saasa ma laha in arrinta kale xadiidka kuba sugan khaasatan ninka si loo dilay waayo seef laguma dilin ficilkii uu in gabadhii ku sameeyey oo kale lagu sameeyey ruuxii jaaniga ahaa ee camdi waxu dilay markay qisaas noqotee la dilayo sifadii uu ku dilay baa lagu dilaya oo hadduu seef ku dilayna tii baa lagu dilay xabad hadduu ku dilay iyadii baa lagu dilay hadduu si kale kuba dilayna ee si uu ku dilay haddii ani si bal masalan dee marka la eego ficil aan dee shareecadu xarimaysa aanu ahayn oo kale waa sida isagoo khamro intuu waraabiyey kaba dhergi ama dee waxyaalo kaloo dee aan shareecadu fasax ahaynba kuba dilay taa wixii aan ahayn habkii uu ku dilay oo kale ayaa loo dilayaa waana ta xadiidka taasi way kuba cadday arrinta kale xadiidka inooguba sugan waana tii tarjamada imaam nawi dhigtay inooguba sugnayde shaygan imaka dhagaxani hadday noqoto af uu leeyahy wax ku dilaya haddaan dhagax la jebiyey oo lagu gooyey aanu ahayn ee culayskiisanuu ku dilay waa ka ay musaqal yidhaahane muxadad ma aha rasuulka ilaahiyna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan iyadoo kaa dilku uu kuba dhacay ruuxii u qisaas ahaan waa kan uba dilay marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa sa dee qisaastani inaanu wixii aflahay afkiisa wax ku dilaya ama muxadadka aanu kuba koobnayne wixii siqalkiisa ku dilayana ay tahay waana culimada intooda badan waxay halkan culimadu usoo qaadaan khilaaf midaa jira xanafiyada oo kale oo leh wixii dee muxadad ah ee afle ama xadiid ha noqoto ama qori haba noqoto dee saasoo kale af yeeshay oo inta la falliiday ama ha noqoto dhagax isna dee waxa wey intuu falliid yahay afkiisa wax ku dilayana waa qisaastu way kaba iman laakiin wixii isagu dee musaqal saqalkiisun wax ku dilaya sida suuradan iyo bir aan af lahayn oo kaleo sida dubbo oo kale iyo wax laba mid ah taas iyada qisaasi kama imanayso taas bay yidhaahaan laakiin dee waa kan axaadiisii kollay dee khilaafkooduna halkan ma xoog badno naskii baaba dee wax ka duwan kuba yimi marka ruuxii hadduu camdi wuxu dilay waa qisaasti way imanaysaa marka shardigiisii la helo oo dee bal masalan taasuu la helo way imanaysaaba wey arrin kale uu sheekhu halkan soo dhiganayo jinaayadan ruuxa uu laguba dilay haddaani qaaliban isagii waxan waa u qastay inuu ku dhifto ama dilkiisaba ha u qastee laakiin wax qaaliban wax dilaanu ahayn ruuxii uu feedhayba ka soo qaad ama uu dhirbaaxay ama ul buu kuba dhuftay waa waxyaalaha shaabug buu kuba dhuftay waxyaalaha caynkaas oo kale ee qaaliban aan wax dilin ama aan dee dil de inta badan aan looba dhiman haddii intuu kuba dhuftay ruuxu uuba dhinto oo kale e taas inta badan culimadu saxaabiya taabiciin iyo intii ka dambeysay waxay leeyihin shibhu lcamdi oo saddex xaalay sugaan dee waa alcamdi iyo shibhu lcamdi iyo khada waa dil u dhexeeya camdigii iyo khada uuba dhexeeya ayay sugaan xadiidkii dee asxaab sunan bacdigood wariyeenna waa kuba yimi oo waxay leeyihiin diyada unba aan la mid ahayn tii mukha khada ahayde waa diye muqallado ah oo aada ugaba qiimo badan tii kale ayaa dee diyadii ay noqonaysaa laakiin qisaasi kama imanayso ruuxii taa looma qisaasayo taas bay yidhaaheen waana jiran bacd alculamaa le ruuxu hadduu ku dhinto qisaasi way imanaysaa sia imaam malik iyo bal markaa kolleyiin arrintan kale bal ugu dambeysee halkan ah ee uu sheekhu dhigtay waxa weeyaan waa kolley culimada qaarkoodna hadalkiisa tacaqub ahaan ay usoo qaateen ama barhkood ay ku bushiyeen imaam nawowi wuxuu ihi waxaa xadiidka kuba sugan ruuxii la dhaawacee dhaawacnaa in laba weydiiyo la yidhaha ayaa ku dhaawacay su-aashaa faa'iidadeedna waxa weeyaan buu leeyahay in ruuxii mutahamka ahaa ee la tuhmayey la garto si isagii wixii loo weydiiyo hadduu markaasan aynu hayno oo kale uu qirto dilkii waa sugnaanaya hadduu laakiin inkiru yidhaha may aniga ma aha qowlku waxay noqonaysaa inay isaga waxa weeyaan kolley marka la eego jaanibkiisa yar xoog badanoo waxaan jirin dimadiisii aan markii hore ku jirin baa loo sheeganaya asalkuna waa bara'atu dime eh qowlkiisa ayaa noqonaya qowlku laakiin dhaar isagu uu dhaartay raacaysaa macnaa ujeeddadu ma laazimaysa un rebel baa i dhaawacay ama i dilay un hadalka haddaan ama loo helin bayina iyo caddayn ama ictiraaf aan la helin taasuun wax kuma laazimayaan ee dee laakiin kolley waa ruuxa mutahamka oo haddii caddayn xaggii kale laga waayo ictiraafna laga waayo dhaartii baa iman ruuxa munkirka ah ama muddaca caleyhiga lagu yeelanaya haddii jaanibkan kale wuxuu dacwadiisa uu dee usuga uu waayo marka tii buu leeyahay waa jamaahiir alculamaa waa hadal cad ee laakiin wuxuu raaciyay sheekhu madhabta maalik baa ah waana halkii markuu tirinaya waxyaalahay qasamada ku timaaduu soo horreysiiye ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وتعلق به هذا الحديث وهذا تعلق باطل لأن هذا اليهودي اعترف وعبارة شاقور ليلي oo imaam malik waa madhabkiisu yahay haddii ruuxii dee bal matalan o kii majruuxa ahaa uu idhaha hebel baa aniga nabarkan i gaadhsiiyey dee aan uba dhimanayoba taasee nabarkiina uu uba dhinto ruuxaasi mutahamka un imaka ah ee caddayn kale aanu jirin in qatlitaas uu kuba sugnaanayo marka wuxuu yidhi waxay ku tacalluqeen way daliishadeen kamuu cabirine xadiidkan imakaan hayno ee waa riwaayaadkaa kale inay kuba sugnayn faaqara iyo factarafa aanay kuba sugnayn ee ahayd iyadii ninkii dee waa lasoo qabto waa la dilay oo arrinkii oo kale tii bay ku tacalluqeen lakin wuxuu leeyahy tacalluqaasi waa tacalluq baatila sababta yahuudiga uu qartay lakiin arrintan baa halkan sheegaya ictiraadku waa halkan oo bacd almalikiya ayaa waxay leeyihin dee arrintan marka la eego in malik iyo asxaabtiisii ay yidhaaheen kollay san maaho midna ma odhan malikna ma odhan axad min asxaabihina ma odhan qatli inuu ku sugnaanayo cala almutaham bimujaradi qowli matala jariix ama qowl ljariix fulan jaraxani oo imaam malikna ma odhan asxaabtiisa axad ka midina ma odhan hadalkaa uu ruuxan yidhi unbaa ruuxii loo dilayaa muu odhan laakiin maxay yidhaaheen ruuxaa dee sakaraadka ee nafta ay kaba socoto waktiga caynkaasa dee beenna laysma laha waktiga caynkaasu ruuxaasi been sheegaya hadduu yidhaaha hebel baa i dilay taasi lawsa bay noqonaysaa macnaa qasaamadii baa ka imaanaysa macnaa may odhan dil baa saa cibaarada sheekhu kaba cabirin dil baa kaba meeshii sugnaanaye waa laws bay yidhaaheen ama waa calaamo itihaamo haddii dadkii casabadiisa ay dhaartaan laba iyo wax ka badani dhaartii aynu soo marree qasaamada ay dhaartaan markaasay wax imanayaan bay yidhaaheen oo qatli meesha uu imanaya ama sugnaanayaaye oo qasaamay noqonaysaa bay yidhaaheen laakiin sidaasun baa markiiba loo dilaya hadalkaasaa la qaadanayaa taas may odhan bal mثalا bacda malikiyana de iyaga san jumhuur bay leeyihin taasi xataa qasaama kama imanayso bal waa intan lahaa barhkood baa ictiraad laba yimi kolley arinku taasba xadiiskiina waa taan iyo duruqdiisina waan aragna baabun الصائل عlى نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه bal baaban waan iska tanweensanaynaa sa asaa'ilu intaan mubtada ugaba dhigno dee qaybta ugu dambaysa ama cibaarada dambena khabarkii uu inoo noqdo oo ayn baabu saa'ili imika taasoo inaan mudaafu ilayhi kaba dhigna asaa'il bal taasan kalean ka horreysiinaynaa oo baabun hada baabun marka asaa'ilu calaa nafsi insaan waa kii soo weeraray insaanka naftiisa aw cudwihi ama xubintii idaa dafacahu hadduu iska daafaco almasuulu calayhi kii la weeraraye dee isaga faatlafa uu markaa itlaafiye nafsahu nafsa saa'ili weeye kan saa'ilkaa naftiisiio waabu dilay aw cudwahu ama xubin uu leeyahay ayuu wax yeelay oo taas laa damaana calayhi waa tan khabarkii ah damaan korkiisa maaha oo macnuhu waa maxay xadbaabka ama tarjamadu xadiidkuna waa inoo soo socdaa kolley axaadiid kale oo xaggan siyaalka ama dee si tan axkaamtan lagaba qaadanayaana way jiraane shaksi baa shaksi kale dee bal matalan hubba buu soo qaatay ama wax kale oo isagii naftiisiibuu ku socdaa ama xubin xubnihiisii kaba mida ayaabuu doonayaa inuu waxyeelo adigu uu weeraray ruuxii de waana bikayri xaqinba ruuxii lasoo weeraraye dee isaga naftiisiiba lagu socday ayaa ruuxii intuu iskaba celiyey baa uu dilay oo kii saa'ilkaa baa la dilay ama xubin xubnihiisii ka mida ayaa isdifaacii uu ninkani isdifaacayay wax ku noqotay ruuxa caynkaas ah isagaa tacadigii iyo jinaayadii leh markaa qisaasna kama imanayso ruuxii dilay looma qisaasayo magna ma yeelanayo waayo kii saa'ilkaa bal taas weeye tarjamadu axaadiisana waan arki doona waaba kuwan xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاr waa labadoodii qال xadثna محamed بن جaعفr عan شhuعبةa عan qال xadثna شhuعبة mala intaa hore sanadkii ama baabku inooguma soo bilaabnayna waa inta هishاam iyo inta mooye inta hore afartaa hore way wada socdeen lakiن عan qتاadةa عan زurاaرةa عan عمrان بن xusayni qال أنه qاaل kolley qataadata bnu dicame waan garanaynaa zuraarat bnu awfana waa nin taabici weyn oo mukhadramo taabici weyn ahaa in horeanaynu kitaabka ugu soo aragnay waxaanan soo marnay bo halkaa hore aan kuba soo sheegnay dee kitaabka inoogumay sugnayna waa umuurihii aan soo sheegnay in isagoo salaad subax dee tukanaya nin qaadina u ahaabo ama da tukinayey intuu suurat mudatir aqriye markuu faidaa nuqira fi naaquri uu marayo inuu dhacay oo halkaasuu sidaasuu kuba dhintayba maata fajأat wahuwa fi الصلاة markaasa haddaba can cimraan bni xusaynin waa صaxaabigii jaliilka qaale wuxuu ihi صaxaabigaasi qaatala wuu la dagaalamayo yacla bnu munyata صaxaabiga yacla bnu munya la idhaah aw ibnu umayata amase ina umaya rajula nin bay adigu dee dagaalameen adigu dee inta waxay dhex mareen kolley awdani waa lishak laakiin labada wejba waa saxiix bay culimadu yidhaahaanoo saxaabigan yacla bnu munyata kolley waa dadkii fatxu maka islaamay asalkiisa hore waa reer tamiim weeye laakiin qoraysh uu la deganaayo xilfi laba lahaa saasuu fatxu maka u islaamay marka wixii ka dambeeyey fatxu makana mashaahidii xunayn iyo daa'if ay kaba midin iyo tabuko dikrigeed inooba iman doona halkan axaadiistiisa duruqdan iyo riwaayaadka inoogaba iman doontana uu joogayba haddaba aabihii munya magaca me waxa weeyaan umaya la idhaah yacla bnu umayata weeye hooyadii intooda badan taasay raajax yeelaan barhkoodna waxay leeyihin maye waaba ayeydii iyo hooyadii maaha munya ayaa la idhaah marka labada dee nisbaba waa saxiixo haddii munyo la yidhaahna hooyadii unbaa loo nisbeeyey ama ayeydii haddii la yidhaah umayana aabihii baa loo nisbeeyey waa adigu arrinku labada wejna way u timi riwaayaadku laakiin labada wejba waa inoo saxiixun haddaba ninkaas baa wuxuu la dagaalamay rajula nin ninka kale magaciisa ma hayno ay wada dagaalamayna laakiin dee waa ninkaasoo waa la wada socday dagaalkii tabukna way ahayd ama khaswadaas bay ahayd facadda uu qaniinay axaduhumaa midkood waa labadii nin ee dagaalamayay ayaa midkood qaniinay saaxibahu ninkii kale ayuu qaniinay gacantuu ka qaniinayay diraaca bal ka uu yahay waa inoo dambaysaa fantazaca yadahu markaa kii macduudka ah ee la qaniinay ayaa fantazaca uu siibayoo uu dhuftay oo yadahu gacantiisii u min afami dee markuu damqaday ayuu xoog gacantiisii uga soo dhuftay afkiisii oo fanazaca wuxuu saaray ama riday saniyatahu kii qaniinay ee caadiga ahaa foosh foolkiisii oo macnaa ilig ilkiisii kamida ama foolkiibaa soo raacayba markii uu xoog uu kuba isde mala aad buu u qabtay aad markuu u xanuunsaday buu xoog usoo dhuftay baa iligii kaba dhacay waqaala ibn lmusanna ina musana wuxuu yihi saniyatayhi macnaa labada sheekh ee muslim ayaa in baa khilaaf riwaayadoodu ku kala duwan tahay moxamed ibnu bashaar muxuu yihi fanazaca saniyatahu oo markaa waa ifraad waa fool keliya ibnu musana muxuu yihi ba saniyatayhi oo labadii foolee saraba ama labadaa fool dee inaysa soo raaceen kolleyna riwaayaad kala duwan ba waxay kuba yimaadeen saniyata dee waxaa kaloo inoo dambaysaba ixdaa saniyatayh balse ifraadkaan raajax yeelaynaay fakhtasama labadoodii oo dee iswatayna ninkani baale iligii iga riday markaas isagana markii hore qaniinay kii oodayaa deete way isla yimaadeen ila nabiyi salى اllahu alayه wasalam si uu kala saaro u kala xukumo faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh ayacabdu miyuu qaniinayaa axadukum axadkiin waa midka idinka idinka midi kamaa yacabdu siu wuxu qaniina alfaxlu neefka qoodhiisa awrkii oo kale iyo si wuxu qaniino miyuu u qaniinayaa sifaantu waa lilinkaar oo arrinkan buu inkiraya uu leeyahay ficil toosan maaha dee ruuxana isagaa ruuxani bilaabay oo waa mutacadi o gacantiisii dee sidaasun kuma egan karo oo la raamsanayo ama la qaniinsan yahay isagii waa wax lagu xambaaray laa diyata lahu waa kii caadiga markaa kaa iligiisii dhacay waxnaguu leeyahay ma jirto taas buuri xadiidka duruqdiisaan siyar wada ra-aan israacin doona insha allah وxadثna محamed بن mثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شhuعبة عن qتاadة عن cضاaب markii hore qتاadة sanad labaad buu yeeshay عan زurاaلة عan عمران بن xuseyn buu ahaa imikana mxuu can qتاad intii hore waa iسlاam mide can qتاadة عan cضاء cضاء halkan nagu soo noqnoqon doonaana waa cضاء بن abي الرباح weeye can ibni yacla waxaana inoo dambayso safan in magaciisa la yidhaaho ina yacla can yacla oo markaa markii hore cimraan dee waxaa cimraan zuraare iyo cimraan ibnu xusein baa qataade ka dambeeyey imakana cada iyo ibnu yacla iyo yacla can inabiyi sala allahu calayhi wasalam bimili waa xadiidkii horeyn soo maray oo dee qisadna way la socotaaya yacadu axadukum oo yacla ayaa warinayaba xdثnي abو غسان المسمعي qال xdثna معاad yعن بن هiشhام qال xdثnي abي abي wa هiشhام الdstwائي معاad بن هiشhام الdstwائي wey عن qتاadة عن زuرارة بن أوفا عن عمران بن حuسayن أنa رaجuلa nin ayaa cabd qaniinay dirاaca رaجuلi nin dhudhunkii buu qaniinay faجadبhu ninkiina uu soo dhuftay gacantiisii dee markuu xanuunsaday fasaqdت waxa dhacday saniyatuhu waa saniyat lcaadi kii wax qaniinay kan fajadabahudan waxa weeye waa ninkii oo waa macduudkii la qaniinay kan irigiisu dhacayna waa kii caadiga ahaa farufica arrinkii baa loo kor yeelay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam faabdalahu rasuulki ilaahay uu buriyey taas wax kamuu soo qaadinoo waqaala wuxuu ku yidhi ninkii irigiisu dhacay isagoo la hadlaya ina isagaa qaniinay aradta aaradta ma waxaad doontay an taakula laxmahu dee wax kalaha lagu sameeyaay inaad hilibkiisa cunta miyuu kugu eegayaa weye adigoo dee isagii raamsanayo ama sidan u qaniinsan taas welina wax intaa dhaafsana way noo dambaysaaye marka waxba rasuulka ilah halkaa kamuu soo qaadin xadثna abu غسان المسمعي qال xadثna معاad بن هiشhام qال xadثnي أbي عن qتاadة عن budayl عن cطاء بن أbي رباح عن صفاn بن يعلى kolley snadku waa asaniid soo yar noqnoqotay riwaayaadkiina isbedbedelayaan marka leega xaggii asaniida markii hore waxaan soo aragnay qتاadة عن زurاaرة عن عمrان بن xuseyn qتاadة عن cضاء عن بن يعلى عن يعلى taas baynu soo aragnoo iبن يعلhana waxaan ihi صفوan weeye imikana iyada riwaayada saddexaad qataada can zurada waa ta tii hore o kale laakiin tan aan haynaa maxaa meesha yimi can qataada can budayl budayl ibn maysara oo halkii uu markii hore cadaa kaba warinayey maanta oo markii hore ina cadaa buu kaba warinayey isagii cadaa cid baa uba dhexaysa cid baa soo dhex gashay can qataadata can budaylin can cadaa ibn abi rabax can safan ibni yacla safan ibni yaclana waa tan laynoo magacaabay ana ajiran yacla eeg markii hore aynu soo haynay cimraan ibnu xusein baynu soo aragnay mar intaba dariiqada taasaynu kuba soo aragnay dariiqa labaad baa ahayd can ibni yacla can yacla ina yacla wuxuu ka warinayay yaclu kaba warinayey isaguna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa sanad mawsuula ama mutasila riwaayadan safan ibnu yacla waa nin taabiciya maha saxaabi ana ajiran yacla iyo xadiidkii unbuu soo sheegay aabihii maka halkan muu sheegin riwaayadan irsaal baa markaa ku suganoo waxay noqonaysaa mursal oo iyada riwaayadan imaka halkan irsaal baa jira ama mursal weeye riwaayadan bal kolley kalaamna waa noo yar dambeeyaa guud ahaan riwaayaadka barhkood kalaam ama daraquni oo wax hadalla leh ana ajiran yacla bna munay munyata ayaa cadaraj waa ajiir eeg nin adigu ajiira oo shaqaalo u ahaa liyacla eeg imanka markaa awal hore nin baynu soo arkayne yacla bna umaya ninkan way wada socdeen ninkani addoon mu ahayne nin xor u ahaaye laakiin dee waxbuu kaba qaadanayey dagaalkii intaas iyo khaswadaas diintaa dee dhulkaa lagu socdayna isagu u shaqaynayo ajiir buu u ahaa yacla bna umaya ajiirka haddaba ninkaa ajiirka u ahaa yacla bna umaya munya ama umaya ayaa cabda uu qaniinay rajulunin ajiirkaa la qaniinaya eg ajiirkaa la qaniinaya isagu ka wax qaniinaya maaha ayaa nin qaniinay diraacahu diraaciisii ninkana intaa la ibhaaminaya waa yacla bna umayad waye ninka ficilkani kama dhacay isagaa riwaayadiisii ay tahay dee arrinkiina ficil aan yar toosnayn buu noqday dee waa kan oo muu ma isma magacaabine ninka caadigii waa yacla bal kalaamna waan raacin doonaa halkan imaam nawowi hadalkiisa mar aan yar qabano insha allah fajadabaha ninkii ajiirka ahaa ayaa gacantiisii ayuu dhuftay fasaqadad waxa dhacday saniyatuhu kii caadiga ahaa ee qaniinay waa rajulkayna cabduruj ayaa foolkiisii baa dhacay farufica ila nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa arrintii dee markay isqabsadeen loo kor yeelay faabdalahaa rasuulka ilaahay u buriyey dee sin saniyadaa iyo wax kamuu soo qaadin qisaasna ma yeelan magna ma yeelan wa qaala waxaan u idhi aradta ma waxaad doontay aradta an taqdamaha qadmiguna waa akli un ama qadiyadii weeye waxay yidhahaan ba alakli biatraafi alasnaan waa asnaanta adraaftooda wax lagu cuno taas baa qadmi ay kaba cabiraan malaa khadmiguna waaba dee guud ahaanba ilkii oo dhan oo wixii wax lagu cunayo ama lagu raabsanayo macnaha waa tii hore cadiguno mar waxaad doonaysay inaad dee waxa weeyaan qaniinto ama ad goosatood cunto kamaa yaqdamu lfaxlu saneefka qoodi dee markaa ilkihiisa wax kuba qabto wixii dee isagu inaymadahayo una hadhow waa raabsanaya ee saa u calaashanayo saas oo kale u cunayo miyaad doontay macnaha adigaa dee waxaan toosnayn la yimi adaana waxaan geystay bal kolley waa duruqdii xadiidka waan sii raacinaya xadaثna أحmed بن cثman النوfaliyu qaala xadaثna quraysh بن أnasi عan بni cawni an mحamed بni sirina عan cmraan بni xuseyn ana rajula kale quraysh ibnu anas abu anasna kunyadiisu way tahay oo magacan aabihii bay isku mid yihiin sharaxana waxaa i yar dhacay markuu hadalada daraqni soo naqlinayay xadiiثu quraysh ibnu yunuse laakiin dee sadmataga ii taala unba ama inoo taala ayaa sax ah ee yunus maahe waa anaskan marka kunyadiisana abu anas baa la yidhah nin reer basro ah alansaariyu waa u yimaadaa kutubta alumawiyuna waa u yimaadaa kolley waa mawaalidii un waa nin waxay yidhaahaan saduuqa laakiin beryihii dambe ama sanadihii dambe xifdigiisa xumi waa ku yimi tagayur iyo isbedel ama ikhtilaad baa kuba yimi kolley malaa ibnu maaja mooye inta kale o dhan kutubta waa inoogu sugan yahe laakiin axaadiisu kuleeya maba badno muslim xadiidkeedan buu kuba leeyahay bukhaarina xadiid kale oo adigu markaa caqiiqada ku tacalluqsan samurat ibnu jundub xadiidkii hadee isaga ka warinaya mahe ayuu kuba leeyahay bal waa nin taas ayna kolley waana atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey wey ama dabaqadii ugu dambeysay ninkaas quraysh ibnu anas ba can ibni cawn wa cabdillahi ibni cawn can moxamed ibni sirin can cimraan bni xusayni ana rajula nin baa cadda qaniinay yadda rajulin fantazaca yadahu kii la qaniinay ayaa gacantiisii dhuftay oo kasoo dhuftay oo kasoo jiiday ruuxii dee afkiisii oo fasaqadatu waxa dhacday saniyatuhu kii wax qaniinay fooshiisii awsanaayaha waa shakiya laakiin saad eeg riwaayaadkan badan inooguba yimaa kala duwan waxay ahaydba mid ahaanun fastacdaa rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam fastacdaa macnaa wuxuu hiilin iyo nusrayniyey inuu xaqiisa uga qaado ka dalbay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam istacdaa haddii la idhaha istacdaa fulanun manaa alamiira de cala ظaalim oo kale manaa waa dalaba minhu an yansurahu weeye istacdaa calayhi waa dalaba minhu an yansurahu macnaa inuu ruuxan ugaba hiiliyo isaga dulmaya ayuu weydiistay faacdaahuna haddii la raaciyo oo yar mudaawacadiyana bacna waa nasarahu bay noqon oo xaqiisiiba ugaba qaaday macnuhu halka waxa weeye faistacdaa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam ay dalaba min rasuulillaahi an yansurahu weeye inuu ninkan ugaba hiiliyo ujeedadu dee ama mag ha looga qaado ama ha loo qisaasee bal xaqiisii looga qaado faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ninkii ayaa wuxuu ku yidhi iligiisu dhacay ma ta'murinii maxaad ifaraysaa ifaamtuna kolle waa macno inkaar bay xambaarsan tahay waxaad ifaraysaa muxuu yahay haddana waa kan ta'murinii ta'murinii ma waxaad ifaraysaa an aamurahu inaan amro an yadaca inuu daayo yadahu gacantiisa fii fiika afkaaga taqdamuha adoo raamsanayo calaashan ama goodee waxa weeya cunayaba kamaa yaqdamu lfaxlu oo macnaa waxaad leedahay markaad ad leedahay ninkan xaqaygiiga qaad inaad ku idhaaho de inta de ku dahay inaad sabirtay ahayd ood adkaysato aanad iliga karin oo gacantaada ad afkiisa ku daysa mataasaad iga doonaysa inaan amro idfac yadagtana waa nooc inkaarun bal waaye adiguba imaka in gacantaada u dhiib xataa yacadaha ilaa uu qaniino uma ntazacha markaa kasiiba ujeedadu bal adiguba aan aragno haddii imika la qaniinay adigu aad tahay ma dayn lahayd weyanoo gacantaada miyaad ku dayn lahaydun mise wixii ku suurto gelaya ayaad laba iman lahaydee de aad afkiisan isaga fakinayso adigaa jinaayadii la yimi adigaa tacadigii laba yimi marka waxa malhid weeye xataa yacadaha uma ntazacha ay idfac yadaka xataa yacadaha uma ntazacha oo macnuhu waxa weeyaan un maaha macnuhu intan dambena isagoo amrayo leh dee qisaasba haba noqotee gacantaada u dhiibo ha qaniino markuu ku qaniino ka dhufo si isagana ilagooga dhaco taa inuu amrayo maahe macnuhu waa inkaarkii uno waxa weeye adiguba haddii aad tahay ka la qaniinayo gacantaada kumaad eegteen oo kumaad daysen saas un baad yeeli lahayd waa si adigu aad yeeli lahayd unbuu ninkani yeelay ee bal matalan seemaad imika aada u qoonsanaysa aad ugu inkiraysa ama aada u doonaysa inuu waxa weeye ficilkan laba yimaado adigu waad siad samayn lahaydba weeye marka adigu waxaad bal matalan dee taas adigaa ficilkii la yimi adigaa saa'ilkii isagu istifaac unbu ahaa naftiisii ayunbu ama gacantiisii unbuu badbaadinayay markaa waxba adiga lag ad leedahay ma jirto xadathana bal kolley riwaayaadku hay noo yar dambeeyeen inta kale xadiidkii dee kolley waa taasoo duruqdiisii waan aragnay alfaadihiisiina waan soo laqbaynay tu inoo faa'iideynayaana waxa weeyaanuun haddii san oo kaleba dhacdo oo ay bal matalan nin kale gacantiisa uu intuu qaniino ama xubintiisa dee meel kale uun kii macduudka ee la qaniinay isagoo arrintu ay tahay un dee isagii waa isdifaac iyo dee isagoo dhibtan ama ficilkan dee iskaba naftiisii kaba badbaadinayo gacantiisiiba uu dhufto saa ama ilkihiisa ay u daataan ama wax kaleba ay gaadhaan ilkii isagoo dee daankiisii kala baxay ama wax kale una iligan dhacay un arrintu maaha ee waa wax ka dhashay ficilkan uu isagu naftiisii kuba daafacayo un kaba dhashay inaan damaan korkiisa ahayn kollayna inta badan ama culimada in badan oo kamida qowlkood weeye dee qolooyinka idhimaya damaan baa imanaya halkan waxa weeye kolley xadiidkan ayaa dee qowlkoodan kaba hor imanayo qoomkaa kale damaan le ayuun baa xadiidku xoogeynaya qowlkooda xujada adagna iyagaa haysta walo halkan ay yidhaahaan ee waa nasta guud ahaanba saa'ilka xukunkiise ruuxu markay tan oo kala qabsato ama cid weerarayso naftiisii ku socota ama xubintiisii ama maalkiisii ay tahay horta biashali lwujuuh buu isaga daafacayaa oo bal matalan haddii dee qaylo iyo wax kaluu kuba dhuftay uu kaga joogsanayo inuu wixii weynaayo ama dilkii oo kale ama nabar weyn gaadhsiin lahaa uu u gudbo maaha laakiin haddaanu taa kaga joogsanahayn arrintu ay noqoto isagoo dee ugu dambeyn ficilkaa dambe sameeyey sida dilkiisa mooye aanu kaba joogsanahayn marka caynkaasa ayaa dee aan wax lagu leeyahay aanu jirin oo tan oo kalena dee gacantiisa markaa la qaniino hadduu wuxuu daankiisan kaga dhufto ama waxyaalo kale uu kaga fakanayo barhkood baa leh dee arrinta wax sahlan uu kaga tegayo iyadoona tani iman arrinkani dee waxay noqonaysaa daman inuu yimaado e laakiin marka aanay sidan dariiqa mooye dariiq kaloo furani aanay jirin ayay deeta noqonaysaa inuu bal matalan dee diya la-aantan ay tahay walow bacd alculamaa daahirka xadiidkii ay sirsalaan rasuulka ilaahay mu muu weydiin ma si kale maxaa kuu suurtogelayo si kale ma kuu suurtogelaysood gacantaada aada bal matalan de waxay afkiisa kala soo baxda mu odhan taasna maxay keenaysaa dee cadamulistifsaal waxay dee laba dejiya nazl manzilat alcumuumi fi lmaqaalba shayga cumuum mexalkii baaba la dejiyaa kol haddaan istifsaal meel istifsaal u baahnayd aanu imanoo barhkood baa lama kala qaad ma jiro ruuxan wax lagu leeyahay maba jirto bal dee siyaalkii kalena waa taasoo kale waana xadiidkutu inoo tilmaamayo inoo faa'iideynayo bal wax xadiidka un duruqdiisa ku tacalluqsan baa inoo dambeeya lakin kalaamkiisa waxay la tahay macnihiisa cad isaga xadathana shaiban ibnu farukh lakiin arrin kale iyadna kolley halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala uu leeyahy riwaayada labaad iyo ta saddexaad waxaa kuba sugan ana almacduuda huwa ajiru yacla laa yaclam kan la qaniinay waa ninkii yaclo ahaa ajirkiisiiyo yacla ma aha n waxaana riwaayo kuba sugan buu leeyahay oo dee malaha si hadalkiisa sheekhu uba dhacayo in dee riwaayana si wax yacla kala qaniinay uu yahay lakiin xufaadii buu kaba soo naqlinayaa sida macruufkiihi kala qaniinay wuxuu ajiru yacla ee yacla ma ahayn maxaan u raaciya waxa suurtagala ee isagoo malaa riwaaye imaka halkan daahirkeedu wax cadi ma jiro wax cadi ma jiro walow sheekh hadalkiisa taa ay tahay ee riwaay masalan si wax yacla uu yahay isaga mid la qaniinay waxaa suurtagala buu leeyahay laba qadiyo oo yaclo iyo ajirkiisa u dhacay arrintu inay tahay oo kolna yacla haa kala qaniinay kolna ajirkiisu haa kala qaniinay wakti ama laba waqti oo kala duwan laakiin taas oo kale kolley ciraaqi oo kale sharxiisa tirmidi soo xaafid soo naqliyo uu kuba bushiyaa kolley tirmidina markii hore ibnu sayidinaas baa sharxay malaa intiisi waaba lahayaa ta ciraaqi war uma hayo ciraaqi baa dee uu kaba dhinto ciraaqi baa dee ta halkii kaba qaaday ciraaqina ma dhamayn baan filaya labadooduba waxbaa laga hayaa horte wuxuu idhahaa marka muslim kolley riwaayadiisan iyo kutubta kale lixda iyo kutubta kaleba midna kumaba sugna inuu yacla uu ahaa kala qaniinay sariixaanna uguma sugna ishaar ahaanna ugumaba sugno arrinku waxa weeye wax la geliyaba ixtimaal maaha waxa la yidhaha laba qadiyay ahayd maaha almacduud wuxuu ahaa ama alcaadime wuxuu ahaa yacla un macduudna waa ajirkiisii waayo riwaayaadkii sariixaan iyo ishaare ahaan ama lixdan kitaab haba noqoto ama keyrkood haba noqoto riwaayaad ka yimi ina kuma sugna ayuu yidhah hadka nawina tacaaqubkii buu leeyahay oo wixii marka halkan la yidhaha waa laba qadiyay ahayd yacla suurtagalana in isna mar la qaniinay iyada wax yimaadaa ma jirto waayo riwaayaadkii saraax ahaan iyo ishaar ahaan midna ugumaba sugna arrinkaasi waana hadalka yaree nawowi bal waxa ictiraad kuba yimi ama tacaqub kuba yimi bay adigu taasi tahay xadaثna shayban ibn farukh qala xadaثna hamamu qala xadaثna caضaء can safan ibn yaclى ibn munyata can abihi qala atى الnabiya slى الlahu عalيه waslm rajulu nin baa rasuulka ilaahi u yimi walxaal qad cada uu qaniinay ninkaasi yada rajulin nin gacantii oo fantazaca yadahu ninkii uu gacantiisii kaba dhuftay oo fasaqadat ay dhacday saniyataahu yacni aladi cadahu riwaayada raajixna waa taan aragnay saniye inay tahay oo waxay ka kadee saniyataankiisu dhaceenna waxa wey ama labadiisa foola ay dhaceenna waa kii wax qaniinay qaala wuxuu yihi markaa yacla faabdalaha الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam arrintan iyo ruuxan dee saniyadiisa dhacday rasuulka ilaahay uu buriyey o qaala waxaanu yihi aradta an taqdamahu kamaa yaqdamu lfaxlu kolley ficilkuna qadima yaqdamu cadana taasa adigu malaa dee qowlkooda ay aada u raajax yeelaan cada iyo cado isna inuu yahay facila yafcalu baabkeeda xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata qala akhbarana بn jurayji qala akhbaranii cada qala akhbaranii safan bn yacla bni umayata can abihi qaala gazawtu maca الnabiyi slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan duulay maciisa gazwata tabuka duulimaadkii tabuk qaala wuxuu yihi safan baa odhanaya wakana yacla yacla wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahaa tilka algazwatu waa duulimaadkaas tabuuk aan rasuulka ilaahay uba raacay awsaqu camalii cindii camalkayga ka loogu kalsooni badan weeye agtayda macnaa camalkan anigu aan laba iminka ugu fadliga badan aniga agtayda weeyeen ugu rajo badnahay sababtu waa dee dagaalkaas in dhibta badnaa waqti aada u kulul oo dhulkoodu dee xagayna waynu garanaynaa jabuutiba say tahay waa ninkaba sii kulaaymala markaas hanfigooda iyo horta dhulkaasoo weliba saxaro ah rawaxadan imanka aan haysanaya waxyaalahaan haysanina aan laba haysan oo waqti xagaya ayay baxeen biyo aanu jirin waxba aanay jirin oo dhulkuna dee hanfigaasi uu dhacayo xagga marka la eego meeshay kaba tegayeenna waktigii dee waxa weya midhahoodu ay bislaanayeen ninka saadoonayo beertiisii in iskaba dhex joogo taas oo kale ana way ahaydba oo jaanibka kalena jaanib dadka jiidanayuu ahaa dee rafaad badanna waa yimi waa kaa jeish alcusra ama saaca laguba magacaabay jeeshkaas ilaahayna saacat alcusra sawratu tabuuk ay kuba sugan tahay bal tan buu lahaa camalkayga aan laba imi waa ta iguba rajo badan oo dee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khazawaadkiisa tii ugu dambeysay weeye isagu raggii beder iyo uxud iyo dhulkaa joogayna ma ahayn waa ta aan lena fadxuma ku islaamayba xunayn iyo daa'if ayaa dee waxa ugu xigay uun tabuuk baa uguma xigto tii uguba hawl badnayd ma ahayd islaamkiisuna isagoo hagaag u fiicnaaday intii uu sooba islaamay rasuulka ilaahayna duulimaa dambe umuu raacinba maalintaa dabadeed markaa tan buu leeyahay awsaqu camalii cindi faqaala cadaaun cadaa baa wuxuu yihi in abi rabax weeye qaala safwan waa ina yaclaa qaala yaclaa aabihiya kaana lii ajiirun eeg waa kan ajiir baa ii sugnaa nin baa ii shaqaynayay oo dee markaas khaswada faqaatala ninkii ajiirkaygaabaa wuxuu la dagaalamay insaanu insaankuna waa isaga waa cadhoodeeno adigu dee waa la dagaalamay ninkuna addoonkiisa maaha waa nin xor ah markaa insaan buu la dagaalamay isaga isibaaminaya facabda waa qaniinay axaduhumaa midkood iyo dal aakhari dee kollayna ajiirka ayaa la qaniinay saynu riwaayaadka hore kusoo aragnay qaala wuxuu yihi cadaa baa odhanaya laqad akhbaranii safwaanu safwaan waa iigu warramay ayuhumaa cabda alaakhara kooda qaniinay ka kale dee wanata aan leenahay riwaayaadkaa hore inooguba cadyihin bal isaga riwaayaad hore uu leeyahay cadaa waa tan inagu soo yar noqnoqotayba fantazaca almacduudu kii la qaniinay baa gacantiisii kaba dhuftay yadahu min fi lcaadi fidu waa bimacna alfam weeye waa kii caadiga afkiisii oo min fi lcaadi ay min fami lcaadi kii qaniinay afkiisii buu gacantiisii kasoo siibay fantazaca ixdaa saniyatay waa tan aan leenahay riwaayaadkaas hore ayay inoo xoogeynaysa labadiisii fool mid ahaan buu markaa riday faataya nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa iyagoo ishaystoo doodayay isula yimaadeen fahdara rasuulka ilaahay wuxuu hadar ka yeelay ama hadur kaba dhigay waa xnaax kasoo qaad lahayn waa abdalahum iyo ahdarahu waa islaba mid ah saniyatahu foolkiisii waana taa hadalkii uu ku yidhi aynu soo maray waxadaثnahu cmr bnu zuraarata qaala akbaranaa ismaaciil bnu ibraahima qaala akbarana bnu jurayjin bihada isnaadi naxwu ismaaciilku waa ismaaciil ibnu curayo weeye ismaaciil ibnu ibraahim ibnu jurayj buu xadiidka kaba soo warinayaa isnaadkuna waa isnaadkii ina jurayja iminkaa kaba soo baxno isna shakhistii cadaa iyo intii kaba dambeysay xadiidkuna waa kaa hore naxwu bal lafdigan dambe iyo riwaayadan صaxiixa bukhaari buu inooguba sugan yahay naxwu halkan uu leeyahay oo dee kaba heli kartaan lakiin waxaa riwaayadaa kuba sugnaa ismaaciil ibnu ibraahim aynu halkaa aynu soo aragnay riwaayadaa hore aynu kuba soo aragnay nin diraaci inuu qaniinay cabda isbaca rajulin baa kuba sugnayd waa nin farti kolle xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay isbac iyo dee diraac imika waxaan kuba jamcin karnaa ma jirto laba meelood oo yar kala durugsan weeye o dee isbaci markaa imika haddaan laakiin wuxuu yar tatabucaa riwaayaadka o riwaayaadka dee diraaci iyo waxyaalahaasay kuba yimaadeen tani waa riwaayadan fardada ah ee halkan muslim sanadkeedun buu sheegay laakiin matnigeedii ma sheegina matnigeedu bukhaari buu kuba sugayo bal markaa waxay noo raajaxa arrinku isbac ma ahayn sida halkan riwaayadan dhacday ee diraac inay ahayd oo dee riwaayaad kala duwan ay kuba yimaadeen albaabku waa inoo dhammaadeen laakiin duruqdan xadiidka iyo waxyaalo ayaa kollay imaamkii weynaaye daaraqudne kalaam uu kaba keenay kalaamkiisiina aimadu halkan sharaxay dee nawowina wuu sooba naqliyey isagoo qaadiciyaad kaba soo naqlinaya waxyaalaha uu hadalka daaraqudnina uu ahaa ama murtidiisuna waxa weeyaan muslim markii hore wuxuu sheegay shucba can qataadata can zuraara can cimraan ibni xusein taas waa sheegay oo qaatala yacla haddana sanadkaas oo kale in mucaad ibnu hishaam isagoo kaba warinaya ayuu sheegay markii dambana maxaa soo noqday qataada can cadaa can ibni yacla iyadoo shucba warinayo haddana waxaa meeshii uu sheegay riwaayo kale hamaam can cadaa can ibni yacla xadiidkan ibnu jureje can cadaa can ibni yacla ee dambe iyo adigu bal qataado haddana can budayl can cadaa can safwan ay kuba sugan tahay bal wuxuu leeyahay cadaa ibnu abirabax haddaan eegno mar waa kanoo wuxuu kaba warinaya can ibni yacla ayuu kaba wariyey kolna wuxuu kaba wariyey imaka cadaa can safwan ibni yacla oo dee iyada waaba nin keliyan iskuma fasiri karno kol waa tan aan arkayno budayl iyo qataada inay uba dhaxayso bal wuxuu leeyahay waa ikhtilaaf xadiidka sanadkiisii kuba yimi oo bal uu leeyahay baa marka la eego cadana waa wax korkiisii la iskuba khilaafay duruqdiisii cidda bal uu kaba warinayay taas oo kale waxaa kaloo uu raaciyaa xadiidkan quraysh ibnu anas oo halkan sharaxay dhacday quraysh ibnu yunis markuu soo naqlinayay can ibni cun can ibni siriin can cimraan waxaanu leeyahay malaa dee siu isagu daaraquni lahaa ma hayno ibnu siriin samaac uu ka maqlay cimraan uu kaba maqlay bukhaarina asal ahaan ibnu siriin oo cimraan ibnu xusein wax ka warinaya wuxuu soo saaruu kaba soo saaray ma jirto bal halkana nooc inqidaac baa gelaya ayuu leeyahay taasna inqidaac baa kuba suganoo lama yaqaano cimraan ibnu xusein oo kaba warinaya dee waxa weeye may waxaan ujeedaa anas maxamed ibnu sirin oo cimraan kaba warinaya dee halkan samictuna may oliya xadathanii can baa taalo waa nooc inqidaacu iyadna halkan sheegayo bal umuurahaasuu kollay ictiraadka ama khulaasadiisu ay tahay imaam nawina raximah llahu tacaala tu leeyahay horta laba xaalaba ama laba wejba muslim arrinka looguma qoonsanayo ta hore weeyaane cada haddii khilaaf dhacay buu leeyahay oo isaga bal cada xaggiisa ciddii uu kaba warinaya iskhilaaf uu jiro dacfiga xadiidka kama laazimayso dee duruq kaloontaa cada ahayn buu xadiidku leeyahay arrintan ibnu siriin inaanu odhan samaac cadday min cimraan ama taa aanu bukhaari xaggiisa sheegin inuu dee bal masalan ama laguma tiriyo dee inaanu wax kaba warina iyadana dad baa kuga tiriyey buu leeyahay inuu wax kaba maqriyo iyada halkana xadiiska waxogaba imanayaan be bal laakiin wuxuu leeyahay taasi waa waj haddii ay nooba sugnaato arrimaan uu ku yar bushiyey daraaqune duruqda qaarkood dee duruqdii kale saxiixa ahayd buu xadiidku inooguba sugan yahay duruqdan kalaamku uu kuba sugan yahay sida moxamed ibnu siriin can cimraan oo kaleo laleeyahay samac meeshii ma jiro uu wax ka maqlo lama hayo la leeyahay ikhtilaafka cadaa kuba suganaya duruq aan cadaa ku jirin baabay waxay noqonaysaa un buu leeyahay waa dee mutaabacaad mutaabacaadkan sidan marar kala duwan soo marray xadiid aan shardigii saxiixa gaadhsiisnayn ayaa markuu mutaabaca unuu yahay asalna uu leeyahay kaloo inoo saxiixa dee waxa weeyaan ba iyo waa lala yimaadaayo ama waa las taasi wa xadiidkii bal masalan dee wax yeelaysa kol haddaanu hayn asalkiisiina aan hayno waa yuktafaru fi lmutaabacati ma laa yuktafaru fi lusulo bal umuurahaasuu kaba xambaaray arrintu bal jawaabta labaad haddaan qaadno duruqdii kale ee noo saxiixayd buu inooguba sugan yahay kuwan ikhtilaafku kuba sugan yahay ama culimada harkood ay kalaamkooda kala maqalkooda ay kuba keeneen mutaabacaad un bay noqonayaan dee markaa xadiidkiina kole dee asalkiisa inoo sugnaaday kuwa caynkana iska maqbuul un bay noqonayaan halkanoo wax xadiidkii wax yeelaya maaha baabu isbaati alqasaasi fi lasnaani wama fi macniha wuxuu u baabaysan yahay b baabu isbaati alqisaasi qisaasta sugitaankeeda baabkiisii weeye fi lasnaani ilkiya wamaa fi macnaha wixii laba mid ah oo bal taa hore waynu soo maro hadduu ruux ruux dilo waa cabdina uu dilo waa loo dilayaa taas bal masalan taa waane ee kal haddii shuruuddii qisaasta laba helo halkan laakiin muxuu sheegayaa arrinku naf la gooyey maaha ee ruux baa ruux kale ilig ka riday iligii waa dhacayba uu kaba ridayba amase wax kale oo nabar kale ayuu gaadhsiiyey oo ay suurtagal tahay in dee la isleekeysiin karo wixii haddaanay suurtagal ahayn mumaasaladoodu dee bal markan qisaasti ma imanayso ee wixii bal masalan ay mumaasaladoodu suurtagal tahe ruuxan wixii uu geystay wax lamida lagu samayn karo iyadoo halkan aan dee ziyaado iyo waxyaalo taas oo kale oo meesha kaba dhasha aanay jirin umuuraha caynkaasa haddii dee camdina wixii loolaba yimi bal in qisaasaa dee ay xukum sharciga tahay oo wixii qisaastii laba fulinayo haddaan ruuxii dee bal masalan isaga lagu tacadiyey ama waxa lagu geys loo geystay aanu isaga kii cafi xaggiisa kaba yimi dee qisaastii ina isagay xaqiisatay iska daaya aanu noqon bal taas buu baabkeeda yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cafan bn mslimi qala xadaثna xamad qala akhbarana haabit can anas xamadkuna waa xamaad ibnu salamata weeye haabitna waa dadka haabit kaba wariya dadka uguba iskaaq badan buu kaba mid yahay ama xadiidka haabit dadka kale uu kaga horeeya can anasi ana ukhta rabiici uma xaarihata ama akhtar rubayic baan u jeedaa rubayic walaasheed oo waa rubayic haweeneydaa la yidhaha rubayicna bintu nadri bay ahayd oo anas ibnu malik edadii weeye xadiidkana isagaa warinaya laakiin waa walaasheed buu imika yidhaha halkan oo umma xaarisata waan ka bedelaynaaba ama de waxa weeyaan umuxaaramadii cadfubeeyaan baanu gaba dhigaynaa xaariso hooyadeed ah oo macnaa haweeneydan rubayic ay walaala ahaayeen ayaa waxay ahayd umu xaarisa ayaa jaraxad waxay dhaawacday insaanan insaan insaankii halkan waa la ibhaamiyo dee rag adigu inuu rag ahaya inuu dumar aha iyada halkan inooma kala caddee bal riwaayo kalena waan arki doonaaye insaan bay dhaawacday faاktasamuu ilى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay bay isula yimaadeen iyagoo ishaysto malaa dee way u bandhigeen inay diyadii qaataan oo qoladiiba iska diiday inay ma qaataan oo waxay doontay in loo qisaaso qoladii rasuulka ilaahay markay isla yimaadeen qoladina ay qisaasun doonayso oonay aqbalsanayn inay ma qaataan aanay aqbalsanayn qoladani way doonayeen in magta laga qaatee ayuu faqaala yihi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam alqisaasa alqisaasa iqir ahaan bay nooguba nasiisantahay kol haddii la celceliyey sigina waajib buu noqonayaa ficilka in la xadfo markaa dee waxa weeyaan addu lqisaasa ama waxa weeyaan dee qisaastii guta oo dee u gooya ama wixii ay dee same aas ku samayseen wax lamida iyagina ha idinku sameeyeen oo taa dee iyagii haidinkaba gooyo ee kollayna iyaguma tawaleeyaane waxa weeyaan madaxdiiba ama xaakimkiibaa tawaleeye alqisaasa alqisaasa addu lqisaasa addu lqisaasa faqaalat umra umu rabiic bal halkanin markii horeyn umuxaar waxaan aynay ukt rabiic ukt rubayic magaceedna umu xaarisatuu noqday waana taa ficilkan laba timi imika halkan waa hooyadeed markaas oo waxa weeyaan haweeneydan ah maaha dee waxa weeye aniga waa umu rabiic baa idin taale idinka umu rubayic miyay taalla kolleyna waana iskhilaaf meelaha meesha jira ya rabiicun baa taal soo maaha baryadan ku socona haddan kalaan baa inoo dambeeyeen rubayic baa taalla ta dambe aniga umu rabiic baa i taale bal waaye waan kusoo yar laabi doonaa faqaalat umu rabiic yaa rasuul llahi rasuulka ilaahay oo macnaa waxa ayuqtasu miyaa laga qisaasanayaayo miyaa macnaa min fulanata mehebla ayaa gabarkan ay geysatay oo kale lagu samaynayaa wallahi baan ku dhaartay laa yuqtasu minhaa haweeneydii baa tidhi bal haddaan kaba dhigno umu rubayic ama umu rabiicba haweeneydii baa dhaarato tidhi wallahi baan ku dhaartay laa yuqtasu lama qisaasanayo minhaa haweeneydan dee umu xaarisata ee nabarka geysatay lagama qisaasanayo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam subxaana allahi ya uma rabiic halkana uma rabiic baa ii taala qolooyinkiini uma rubayic taala halka uma rubayicdii unbaa taala may uma rabiic baan ku soconaynaa bal horta ya uma rabiic subxaana allah waa tacajub rasuulka ilaahay la yaabay de arrintan inay dhaarato xukumka ilaahayna tan yahay alqisaasu qisaastu kitaabullaahi ay xukmullaahi xukumka ilaahay weeye isagii baaba dee wasinna bisinni waaba tii qur-aanka kuma sugnayd in dee shareecadana walow de umadihii hore laynoogaba warramaya lakiin shareecaddana iqraarkiibay kuba timi marka kitaabka ilaahay ama xukumka ilaahay baabay qisaastu tahay qaalat laa wallahi haddana way ku celiso maya wallahi baan ku dhaartay laa yuqtasu minha abadan qaala wuxu uhi anas famaa zaalad kamay suurin inay ku celcelinayso dhaarteedii oo arrintaa ku adkaysanayso xataa qabiluu ilaahi baaba qoladii kusoo riday soo dabciyey oo qalbigoodii unbaabuu naxariis geliyo iyagiiba cafi laba yimi inay qisaasii iskaba daayaan xataa qabiluu ilaa ay aqbaleen dee waa qoladii iyagu lahayd qisaasu adiyata magtii ay aqbaleen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ina min cibaad illaahi addoomaha ilaahay waxaa kaba mid ah man shaksi low aqsama hadduu dhaarto cala allahi ilaah korkii waxbuu kuba dhaartay la abarahu rabbi subxaanahu watacaala dhaartiisii si aanay dee waxa weeyaan kafaaro loogu yeelan oo xinsi meeshii u yiman uu uga dhigayo mid uu dee u fuliyo oo u baari yeelayo dhaartiisii oo macnaa uu uga dhowrayo dhaartiisii inay jabto ama ay burto oo xinsi u yimaado kafaaro iyo waxyaalo laguba yeesho taas baaba addoomaha ilaahay kaba mida bal xadiidka waan ku iyo waxaan kaba qaadna waan kuba soo noqon doonaaye riwaayadii muslim ee xadiidku tan weeye xadiidkan bukhaari waa wariyey isaguna oo muslim uu la wadaagsaday anas ibnu malikna uu kaba warinayay laakiin waxyaalahay ku kala duwan yihiin riwaayada bukhaari maxay ahayd ana camatahu rubaya eeg anas ibnu malik edadii rubaya bintu nadri ayaa kasarat saniyata jaariyatin tan hore halkay jaraaxo kama ahayd waxay jebisay oo ha gabadh bay irigii kaba riday markaasay yidhaaheen naga daayo dee iyagii baaba qoyskeedii baa cafi dalbay oo iyagiina way diideenoo rasuulka ilaahay markay ulaba yimaadeenna qisaas mooye wax kale may ogolaan markaasaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qisaas amray eeg waa taas cidda qisaasta lagu fulinayaana waa waa rubayic bintu nadrin xadiidka bukhaari maxaa kuma sugnaa faqaala anas ibnu nadr anas ibnu nadri oo waa ninkii dee uxud laguba dilay maalintii uxud dagaalkii beder uu kaba maqnaa ee anas lahaa waana kii lahaa dee jannadan ka urinaya inta uxud kaba sokaysa ee lahaana ilaahw kuwani waxay sameeyeenna beri baan kaba ahay waa gaaladii kuwana waan ka cudur daaranaya muslimiintii carartayba bal matalan jirkiisiina laga helay nabarada badan ee siddeetanka kaba badnaa weliba xaggan hore uuna isugu jira seef iyo waran iyo leebba ee uu lahaa walaashiisa rubayic baa garatay farihiisay ku garatay wax kale lama garanahayn waa isbedelay rubayicdan baa garatay oo farihiisanba ayay kuba garatay inuu isagii yahay waa ninkaas weeye marka waa waxad intii kaba horreyseen ninkaasaa yidhi atukasaru ama saniyatu rubayic laa waladii bacataka bilxaqi laa tukasaru saniyatuha rasuulka ilaahay baa sidan yidhi kitaabullahi alqisaas dadku baaba raalli noqday oo waxay ku raalli noqdeen arshigii way iska saamaxeen markaasaa rasuulka ilahay yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina min cibaad illahi man law aqsama cala allahi la abarahu bukhaari riwaayadiisna waa taas iskhilaafka markaa muslim iyo bukhaari jiro waa laba arrimood mid weeyaane muslim riwaayadiisa ana aljaarixata uktu rubayic aniga waxay taale qolooyinkiina sharaxaysana bal eegto markaa uu muslim iskhilaafka nawowi dhigaya iskhilaafkan labada riwaaye bukhaari iyo muslim uba dhaxaysa axaduhumaa laba wej bay ku kala duwan yihiin buu yihi axaduhumaa ana fii riwaayati muslimin ana aljaariyata ayaa ii taalla ana aljaariyata saasaa ii taalla dee macnuhuna maaha taase waa ana aljaarixata waa khad amadbacadeed tan nabarka geysatay waa ukhtu rubayic muslim saasaynu soo aragnay marka waa aljaarixa wa fii riwaayati albukhaariyi anaha rubayic binafsiha rubayic walaasheed maahe waa rubayic ayaa riwaayada bukhaarina ta iliga ridaaytay bal dee weliba way ku kala duwayiin jaanibkaasna mid waa jaarixa un nabar bay geystay midna ilig bay ridabeen arrinka labaad riwaayada muslim maxaa kuma sugan ana alxaarifa laa tuksaru saniyata ma laa tukasar iyo umurabiic bifatxi ra rubayic maaha walaasheedna maaha ee umurabiic oo bal matalan taas ayaa iyadu tii dhaaratay ahaydoo malaa haweeneyda dee nabarka geysatay hooyadeedba bukhaari laakiin maxaa kuma sugnaa anahu anas ibnu nadr ka dhaartay inuu yahay anas ibnu nadr iskhilaafku halkaa weeye kolley xaggan dee insaan bay dhaawacdiyo jaariyo ayay ilig kaba ridayna arrinkaasi waa iskhilaaf jira walow la iskuma fasiri karo sheekhu markaa wuxuu soo naqlinayaa sharaxa waxaa culimada kaba soo naqlinayaa almacruufu fi riwaayaati riwaayat lbukhaariy xagga riwaayaadka dee riwaayada muslim sidaa kuma timaadee laakiin markan duruqda kale iyo xadiidka riwaayaadkiisa tatabucno sida riwaayaadka lagu yaqaana waa bukhaari riwaayadiisii duruq saxiixa oo isagu leeyahay baanu xadiidkaa kuba wariyeyba asxaabu sunanna iyaguna sidaasay kuba wariyeen bal taas bay yidhahdeen laakiin nawowi baa wuxuu leeyahay waxaaba waaba laba qadiyo oo midna in umu imika waxa weeyaan dee tan uktu rubayi ama umu rubayic aljaarixa fi riwaayati lbukhaari wauktu ljaariya fi riwaayati muslim kale waxaad moodaye fahiya bidami ra wafatxi ilba lmushada waama umu rabiic alxaalifa fi riwaayati muslim fabifatxi ra wakasri ba horta wuxuu leeyahay tan dhaaratayna inaga nusqooyinka barhkii baa sheegayay nusqadooda wax kale inay tahy waa umu rabiicun oo ra-du way fadxisan tahay ba-dna way kasrisan tahay ya-duna dee markaa way reebanaanaysaa ama waa dee taas xarakada dawiilada ah aan idhaahnaba rubayicna iyadu waa tan riwaayadan bukhaari kuba sugan bal iskhilaaf baa jiro waa laba qadiyuu leeyahay oo tan iyadu jaarixadaa fii riwaayati lbukhaari waa mid uktuljaarixa fii riwaayati muslim dabdigeeda ah rubayic tan iyadu xaarifadaa riwaayada muslimna umurabiic bay noqonaysaa sidaasay ku kala duwayen ujeedadu tan nabarka geysatay riwaayada bukhaari ama tan nabarka geysatay walaasheed iyo riwaayada muslim aan hayno dabdigeedu waa rubayic tan iyadu dhaaranaysa riwaayada muslimna umurabiic baa la yidhaaye bal iskhilaaf baa jiro kolley ee waa laba waaqaco waa suurtagal ixtimaalkaasi waaba jiraya inay laba waaqaco kala duwan yihiin waayo awjuubay iskuba khilaafsan yihin haddii dee bal tarjiix loo kacana dee culimmada waxa weye markaasa uu sheekhu kaba soo naqliyey kutubtii kalena bukhaari mooye kutubtii kalena sunantana kuba sugan waa riwaayadan bukhaari si ay keenayso oo rubayic inay ahayd haweeneyda nabarka geysatay ama iriga riday ka dhaartayna uu ahaa walaalkeed anas ibnu nadri anas ibnu malikna dee midna waa adeerkeed midna waa edadii bay noqonaysaa bal taas ba haddii aan tarjiix u baahano ba ay noqone calaa kulli xaalin iskhilaafkaasi waa jiraayo halkan ay yidhaaheen labadoodu ama umurabiic ha noqoto ama anas haba noqoto se riwaayada bukhaariya wallahi laa yuktasu minha macluuma hastay culimadu yidhaahaan xukumkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo kitaabkii ilaahay xukumkiisu san yahay ay hor joogsanayaan maahe ujeedadoodu waxay ahayduun bal waana dee kalsooni malaa rabbigoodna ay ku kalsoonaayeen dadkan qalbigooda inuu soo dabcin soo jilcin ay iska ogolaan markaa arshigii diyadii oo iskaba saamixi iyo iyagoo bal matalan dadkii qisaasta mutay ee iyagu doonayey raqbayd iyo bal matalan taas ay iyagii kaba rajaynayeen inay cafi laba yimaadaan rasuulka ilaahayna ay ka rajaynayaan dhaartan waa arrintan igulaba yimaadeen inuu bal erge ka galo iyagii weydiista cafiba taas oo kale arrinkuna waa dee kalsooni fadliga ilaahay ay kuma kalsoonaayeen iyo raje laffigiisa ay rajaynayeen taas baana dhaartan kaba keentay waana dee arrintan kale rasuulka ilaahay sheegayna waa jiraayo markuu yidhi addoomaha ilaahay waxaa kaga mida ruux hadduu dhaarto maha baryaba waxbuu kuba dhaartay u yihi saas haba noqoto ilaahay uma fulinayo waa dee baab karaamo weeye waa addoonkani mansilada u agtiisa kuba leeyahay waana nooc karaamaadkii kaba mid ah bal taasba oo waa inuu dee anas ibnu nadri dadka caynkaasa kaba mid yahay rasuulka ilaah tilmaamaya ama haweeneedani haddii riwaayadan muslim ay nooguma sugnaato oo bal waa jaanibkaas weyn arrinta xadiidka inooguma suganna waxa weeyaanuun cafiga istixbaabkii istixbaab shafaacana iyaduna xadiidka waalo oo aanu laftigu sariix kuma ahayne waa inooguma sugantay waxaa kaloo inooguma sugan dadkii iyaga jinaayada loo geystay ama ruuxii loo geystay inuu isagu ikhtiyaarka leeyahay oo isagu hadduu doonana qisaastii dee uu dalbanayo haddii uu doonana qisaastii waa ridi karaa uu iska saamixi karaayo diyuu qaadan karaa laakiin kan isaga lagu leeyay waxaan kaasi ikhtiyaar ma laha ruuxii isagu jinaayada geystay isaga wax lama weydiinayo waa ruuxan jinaayada lagu ge loo geystay ayaa hadduu saamaxaya iyo haddii uu qisaasu doonayaba isaga ayaa xaggiisa ay tahay isagaana khiirada ama doorashadaa leh dee arrinta iyada xadiidka inooguma sugana ee kale inooguma sugana bal qisaasi inay kaba imanayso weeye erigii oo dee kale waa nooc iska itifaaq naskii qur-aankaba weeye erigii haddii la rido inay qisaasi ay kaba imanayso taas xadiidka waa inooguma sugan tahay waayo ilig la riday bay ahayd waa kan rasuulka ilahay yidhina kitaabki ilaahay ama xukumki ilahay baa qisaasa qur-aankana waa ta ku sugan oo sina bisina kuba sugan alaba dee kolley malaa waxbaa yar jiro iligoo haddii bal ilmo yaroo aan weli ilig aan ilka dhacsan ilka dhacsan uu irigii yahay oo kale malaa dee kolley kalaam bay culimadu leeyihin laga yaabaana kitaabka subaxdii inuu kuba yimaado waxyaalo saas ah ay kuba yimaadaan kolley qaacida la iskuba khilaafsanya marka uu gaadho ah iligani waa ilig dee imaka asala maaha waa muddo ayuu joogayaa marka dambe intuu dhaco ayuu soo baxaya haddana marka iliga caynkaasa ilmihii aan ilka dhaacsan iligiisaa la riday waxay yidhahaan qisaas kama imanayso allahuma dee in saa lagu waayo uun mooye oon uu sooba noqon waayo mooye bal dee inay xukuuma iyo waxyaala yimaadaan haddii uu isagu isagoo dee ama raarmay soo baxo ama isagoo ila kii damba soo baxo xukuuma ay timaado mooyaane laakiin waxay leeyihin waa shaygan dee soo noqonayo barhkood baa kaba dhigan ruux dee tima laba booye oo kale oo berriba soo baxayo oo kale wixii way soo baxayaan marka taas oo kale waa horta jaanibkaas qisaasta way kaba reebaan qisaas inay kaba timaado walow la eegayo ma-aalka iyo wuxuu kuba dambeeya laba eegayo oo hadduu dee isagoo sariima yimaadana wax weyn aanay kaba soo qaadin markaa taasi hadday dhacdo marka dambe hadduu isagoo maciiba yimaadana xukuumadeeda ay meeshii imanayso laakiin suuradaa hore waa dee kolley dawaa'if culimada kaba mida la arkana bal xagga kale ka subaxdii inay wax inooguma yimaadaane laakiin bal markaa markaanu irigu nooca ahayn ayaa dee kollaytay kuba ijmaacsan yihiinba haddii dee bal matalan isagii qeyb kamida laba jabiyo taasi kolley qeybtaa hadduu dee qeybtaa markay inta hadhay aanay wax faa'iida a lahayn oo irig dhintay uu noqdona dee la xukumun buu noqon haddii laakiin iligii uu jabay un laakiin quwadiisa ay baaqi tahay iyada marka caynkaasa dee xukumo iyo waxyaalaha iyo ama dee nisbadii bal iyo taas in laba eego dee waa wa markaa qaadiga iyo aragtidiisa iyo ciddii xukumaysay ee meeshan xukumaysaiyo bal nisbada quwadiisa kaba hadhiyo taa ay noqon doonto ee laakiin dee diyadii oo dhammina meeshii kama laazimayso iyo taas weeye diyadiisuna kolley waa shan alaad sida axaadiis aynooguma timin arrinta kale uu sheekhu tarjamada uba dhigtay ee ahayd in wixii kale laba midka ah macnaha lafi iyo meelihii kale iyo wixii kale jabayba matalan haddii iyada ay tahay wax dee mumaatala ay suurtagaltay mafsil baa laga gooyey qisaasta way imanaysaa laakiin laf aan meel aan mafsil ahayn kaba jabtay oo kale kaba jabtay oo kale kolley intooda badan taasna waxay leeyihin mumaasaladiiba adkaanaysa si laysu leekeysiin lahayo qisaasi kama timaado laakiin dee badh iyagu eegaya qisaasna way eega hadday suurtagal tahay bal waxaan idin laakiin tilmaami lahaa kolley ibnu kahiir raximah llahu tacaala in suurat lmaa-ida wljuruuxa qisaasun ama waljuruuxa qisaasun halkaas oo kale kolley wuxuu leeyahay kalaam aada u qawi ah aadna u khulaasaysan oo dee jaanibkan culimada aqwaashooda iyo wixii bal meesha imanayay walow aanan hadda berihan u laamin laakiin waa ma fi daakirati haddii khada iga dhacana bal wayna ishee ii sheegi laakiin waxaa idinla tahay ma laamin sanadahan maaha inuu halkaa kalaam aada u fiican oo masaladan suuraynteeda iyo wixii kuba tacalluqsan jaanibkaas uu lahaa marka umuuraha kalaale ama guud ahaanba aayadda markuu fasirayo iyo aljuruuxa qisaas markuu fasirayo kolley waa kalaam muhim oo u baahan ama waxaan filaya ku ku mudan ibtilaacii bal weeyaan oo umuuraha caynkanana kolley wax weyn ama inoogaba ifin kara kolley si aan de aan filayo inay ahayd ba weeye bab ma yubaaxu bihi dam lmuslim halka ina tagaca wallahu subxana wataعala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqir